bismillahi raxmaan raxiim door wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dal sanciidahaasna waxaa ugu waaweynaa ciidanka xooga dalka oo sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab ay kala wareegeen deegaano hoostaga degmada galcad ee gobolka galgaduuda shan ciidanka ilaalada gaarka ee madaxtooyada iyo madaxweynaha soomaaliya tobabar loogu soo xilay dalka serbiya flyar oo xariga laga jaray islamarkaana duulimaadkii ugu horreysay ka samaysay magaalada caasimada ee muqdisho ayaa ciidanka booliska dowladda federaalk oo sheegay in iyagu ay codsadeen in amniga muqdisho lagu wareejiyo ciidanka milatariga ee lagu soo tababara uganda qaramada midoobana waxay ka digtay in daadadka ka jira soomaaliya ay keeni karaan cudur halisa baainta dalsan xarunteeda magaalada galowbe oo dhar ciid guddoonsiisay ku dhowaad boqol carruur ah oo isugu jiray agoonta iyo kuwa danta yar ee ku nool magaaladaasi dibadana waxaa ugu waaweyn mucarabka kenya oo sheegay in ay dibadbaxyada ka dhanka dowladda dalkaas ay dib u bilaabi doonaan bisha barakaysnee ramadan markay dhammaato
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan duur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa duurnama jimcada taariikhduna ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha afraad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii duurniyadu dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay ciidanka dowladda soomaaliya ayaa sheegay in ay dagaalamayaasha al-shabaab ay kala wareegeen deegaano hoostaga degmada galcad ee gobolka galgaduud saraakiisha hogaamineysay howlgalka uu qeyb ka ahaa taliyaha guutada afraad qeybta todlaatanaad ee ciidanka xooga dalka farriisanay cabdulla gaab oo hogaaminaya howlgalka ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab ay saacdii lasoo dhaafay ka qabsadeen deegaano hoostaga degmada galcad oo uu tilmaamay in halkaasay dhowaan ay al-shabaab ay ka saareen ciidanka xooga taliisanaya cabduleeh ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ka dhanka al-shabaab ay sii socon doonaan islamarkaana ay doonayaan inay ku qabsadaan deegaano kale waa soo hadalka u dhigay taliyasanay cabduleeh ayaa sidoo kale waxa uu baaqay shacabka tuulooyinka ay haatan ciidamada la wareegeen inay soo dhaweeyaan ciidanka iyo waxa uu sheegay kuwa deegaanka ee la socda waxa uu sidoo kale tilmaamay taliyaha in ay la dagaalami doonaan cid kasta oo dowladda kasoo horjeeda waa sida uu sheegay
tahay waxaa lagu wadaa howlgal aad u wanaagsan shaqa aad u wanaagsan laga hayaa waxaan rajahaynaa mardhow inuu asuuq xaalkiisu wejigiisu uu asu fiicnaado asu gebagabi waan rajihina insha allah watah qorta al-shabaab da'yaan wallaahi qawaarij kuma sii jirto bil rabadaanna ay tahay waa laba cibaado cibaado oo alle xaggii ka sugnaato qawaarija oon lagula diriraayo iyo cibaadadii oo bishii rabadaano oon ku jirno xilliga in la cibaadayso loogu taraa laba cibaado waa muga ku cibaadaysiina watah maaro u hesho maba ahanba ay tabar u hayso marka inay cararaan way ku qasban yihiin insha allah hadduu ilaahay yidhaaho boosiisnada laga rabana mar dhow waa waxaan rajiyaha inay gacanta ku dhigi doono insha allah
codkaas waxa waa taliyaha guutada afraad ee qeybta todlaatanaad ee ciidanka xooga dalka korneysanay cabdulle oo faahfaahin ka bixinaya howlgalla ay ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka ay kula wareegeen deegaano ay ku sugnaan shabaab markana cutubyo ka tirsan ciidanka ilaalada gaarka ee madaxtooyada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa tababar loogu soo xiray dalka serbiya walaaga cabdinaasir cabdaal ayaa warkan faahfaahinaya wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed axmed sheekh cali doodishe ayaa magaalada belgrade ee caasimada dalka serbiya tababar ugu soo xiray qaar ka tirsan ciidanka ilaalada gaarka ah ee madaxtooyada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kuwaasi oo tababar sare kusoo qaatay dalkaasi serbiya wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed axmed sheekh cali doodishe ayaa dowladda serbiya uga mahad celiyey garabistaaga iyo sidoo kale taageeradii u muujiyeen soomaaliya islamarkaasna ciidankan ay ka qeyb qaadan doonaan sugidda amniga madaxtooyada qaranka brastlafa classic waa brastlafa gaasiga wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale amniga dalka serbiya ayaa sidoo kale sheegay inay sii xoojin doonaan tababarada iyo sidoo kale tayeynta ciidanka dowladda federaalk soomaaliya kuwaasi oo inta badan halkaasi tababar loo geeyo
diyaaradda flyer ayaa xariga laga jaray waxayna duulimaadkii ugu horreysay ee ka sameysay magaalada caasimada ee muqdisho wareega fadimo cabduqaadir ayaa warkan faahfaahineysa
ku suganahay gudaha garoonka diyaaradaha dhancadde ee magaalada muqdisho diyaaradda iga dambaysana waa ifly iyadoona maanta rakaabkii ugu horreeya ay ka keentay magaalada nairobi waxayna samayn doontaa safaro badan iyadoo ay ku samayn doonto boosaaso garowe hargeysa nairobina ay qayb ka tahay waana diyaarad casri ah oo loogu talagalay in markaasi dadka ku safraya gudahooda xitaa ay ku qaadan karaan wakhti iyo nasiino iyo jawi qurux badan inta safarkooda ay ku guda jiraan airfly waa diyaarad casri ah howlwadeenno aada u sarreeyana ay ka shaqeeyaan isla maalnimadii shalay ayay samaysay dulmaadkeedii ugu horreeyey markii koowaad ayay keentay rakaab aad u fara badan oo ay ka keentay magaalada nairobi ee dalka kenya sidoo kale dulimaadkeedii kale ayay samaysay isla nairobi ayay rakaabyo u qaaday muuqaalbaahiyaha ayaa la dhex qaadnay rakaabkii saarnaad diyaaradda waxaay soo dhoweeyeen diyaaradda cusub ee airfly maanta waxaan raacayaa oo aan nasiib u yeeshay inaan ku biiro diyaaradda airfly oo maalinta ugu horeysay yimaada muqdisho ah diyaaraddaasoo cajiib ila noqotay quruxdeeda qaabkeedii diyaarada aan intaan diyaaradda soo raacaya soo arkayay maasha allah diyaaradda waa midda waxaan la leeyahay nabroona oo isoo jiidatay waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala shacabka qofka yimaado u arko inuu waxawaaye meel kale aadi doonin diyaaradda qaabkeedii iyo kuley waa arkay waa ku soo wareegay waa diyaarad aad ii cajiibisay maanta waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay in oo dadkii ugu horeeyey dadkii ugu horeeyey oo ku duulo flightkan la yidhahdo ifly oo ugu horreyso muqdisho maanta ay kusoo degtay diyaarado badan ayaa jiro oo maxaa la yidhahdaa waddankan imaado ka baxo annaga dadka soomaali ahaan basanjar ahaan anoo u hadlaayo waxaan codsan lahaa in maxaa la yidhahdaa kuriyayaasha lagu soo daro dad soomaaliya ah oo waayiliinta u tarjumo sida riskiga maxaa la yidhahdaa laysaga ilaaliyo iyo sida maxaa la markii riski ay dhacdo ama dhibaato ay dhacdo ay dadka isu badbaadin karaan luuqad ay ku fahmi karaan baahida ugu weyn oo waddankan hadda taala taas waaye diyaaradda midda kale ani aan kaga helay waxay tahay maanta diyaaradihii aan nairobi u raaci jiray waxay kaga duwan tahay spaceka ay haysato iyo maxaa la yidhahdaa soo dhoweynta qaaliska arag waaye diyaarad qurux badan waaye diyaarad nadiif ah waaye aad iyo aada ugu faraxsanahay soomaaliya waxaa le hore u sii socdo diyaaradaha kale way ugu duwan tahay maasha allah way balacsantahay way weyn tahay way qurux badan tahay dhinaca kale waxaa hadlay mas-uuliyiinta diyaaradda airfly waa diyaarad international flight ah maanta waxaan idinkala hadlaynana waa aeroboorka aadan cadda international dhexdiisa oo maanta flightkiisa koowaad aan ku nimid hadduu ilaahay idmana weeg walba waxaan samayn doonaa saddex flight oo ka mid ah oo nairobi muqdisho nairobi ah waxaana sii wada local flight oo kenyana way ka shaqaysaa iflight ifly waa kambani weyn oo kan soomaali ay leedahay oo ownar soomaaliyeed ah waxaana rajaynaynaa inaan meelo badan oo destination badan oo muqdisho ka bilaabanaya kenyana ka bilaabana aan samayn doonaa hadduu ilaahay idmo marka waxaan leenahay ku soo dhowaada ifly airline waxaa maanta farax weyn noo ah annagoo bilaawnay dulimaad casri ah oo magaalada muqdisho muqdisho nairobi annagoo sii wadi doona duulitaankeenna magaalada basaaso hargeysa iyo garowe marka waxaan u hambaliyaynayaa dhammaan dadka reer soomaaliyeed oo maanta u helay inay ay helaan duulitaan dheeraadi ah oo dhulkooda ay ku tegi karaan duulitaankan duulitayaashka lagu duwan yahay inaan sarfiska inaan sarfis fiican aan ugu dhigayna oo qofka value of the money ay helayeen marka soo dhawaadaan leenahay faadumo cabduqaadir raada t v-ga dalsan garoonka diyaaradaha dancadda muqdisho
taliyaha ciidanka booliska dowladda federaalka soomaaliya jenaraal sulub ayaa waxa uu sheegay in ay iyaga codsadeen in ciidamo militari ah lagu soo tababaray dalka uganda lagu wareejiyo amniga magaalada muqdisho taliyaha oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan ay yihiin ciidamo gaar ah oo loo soo tababaray sidii ay u sug lahaayeen amniga caasimadda iyo islamarkaana ay uga hortegi lahaayeen faraalka amni darro taliyaha ciidanka booliska jenaraal sulub oo sii hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in ciidamadan lagu arkay amniga ciidamada lagu arkay gudaha caasimada muqdisho iyaga oo sugaya amniga islamarkaana waxa uu sheegay in ciidamadaasi yihiin kuwo gaar ah oo dalka uganda lagu soo tababaray ayna dowladda ay iyagoo ka taris ahaan ay codsadeen in amniga muqdisho lagu wareejiyo
ogtihiin afartan iyo sideedii saac ama toddobaatan iyo labadii saac ee u dambeysay waxaa magaalada lagu dhex arkay ciidamo militaria oo ka shaqeynaya saldhigyada iyo degmooyinka ciidamadaas waa ciidamo aan anagu codsannay katalis ahaan ama wasaaradda amni ahaan in ay nagala qayb qaataan sugidda amniga caasimadda waa ciidan loo soo tababaray ilaalinta bulshada rayidka ka hortagga cadowga la dagaalanka khawaarijta iyo ciribtirko ciribtirkooda ma ahaan ciidankii militariga ahaa ee caadiga ahaa ee maaragtay intuusan ku dilin dil lagu soo tababari jiray ma aha waa ciidan ilaali muwaadinka naftiisa iyo maalkiisa lagu soo tababaray laakiin dharkii waxay qabaan xoogga dalka militariga dharkiisii bay qabaan waxaan rajaynaynaa dhar waxoogaa muuqaalkaa ka bedelan oo kabliskana aan ahayn kan xoogga dalka ee ee hadda ay qabaan ka bedelan in loo in loo gelin doonaanu ku rajo weynahay waa ciidan si toosa annagu ka bulis ahaan aan u maamulayno oo ka duulaya saldhigga iyo qeybta oo shaqada ay qabanayaan mid ciidanka booliiska ee ka shaqeeya gobolka banaadir ama ka shaqeeya xarumaha ciidanka booliisku uu leeyahay ay howlgelinayaan waay ma ahaan ciidan military oo intay iska ordaan meel iska tagaan maaragtay baaritaan iyo shaqooyin aan ciidanka booliisku la ogeyn qabanaya ma ahaan waa ciidan aan ku kalsoonahay akhlaaqdooda iyo maaragtay tababarka ay qabaan in aan maaragtay wax ka imaanaya oo dhibaato ah oo ka dheeri ah maaragtay wixii maaragtay aan aan ku haynay maaragtay ay dadku ay naga sugayeen ka badan ay la imaanayaan maahan waa ciidan aan is leenahay wax wanaagsan baa ka imaanaya oo ay dadku ku arki doonaan haddii alla idmo marka ciidankaas yaan la sharaysanin shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho degan waa ciidan booliis militara weligeedna waxaa la shaqayn jiray ciidanka booliiska markay jiraan howlgallo
codkaas waxa uu taliyaha ciidanka booliiska dowladda oo sheegeen iyagoo cabsadeen in amniga muqdisho lagu wareejiyo ciidanka militariga ee lagu soo tababaray uganda markan warbaahinta dalsan xarunteeda magaalada garoobe ayaa dhar ciid guddoonsiisay ku dhowaad boqol caruur ah oo isugu jira caruur agoona iyo kuwa danta yar ee ku nool magaalada garoobe muumin cabdirasaaq khaliif ayaa warkan kasoo diray garoobe
garoowe waxaa maanta si toos ah uga socota xafladda ama barnaamijka ciidsiinta caruurta agoonta iyo weliba kuwa danyarta ah ee ku nool magaalada garoowe taasi oo uu isku xilqaamay tv-ga dalsan garoowe inuu markaasi ka farxiyo oo ciidsiiyo caruurta danyarta ah iyo weliba kuwa agoonta ee ku nool magaalada garoowe wejiga koowaad maanta waxaa halkan lagu ciidsiinayaa boqol caruura kuwaasoo isaga kala yimid kaamamka barakacayaasha ee garoowe iyo weliba ee mataqaanaa caruurta danyarta ah ee ku nool magaalada garoowe kuwaasi oo looga farxinaya halkan barnaamijka ciidsiinta waxaa ka qeyb qaatay shirkado kala duwan oo ay ka mid yihiin albashid combany shirkada wadaniga ah ee dhismaha wadooyinka kibaarko iyo weliba hoteelkan aanu ku sugannahay ee dream point sidoo kale waxaa ka qeyb qaatay markaasi dad muxsiniin ah oo ku nool dalka iyo dibaddiisa kuwaasi oo markaasi isku xilqaamay inay ciidsiiyaan kana farxiyaan caruurta agoonta ah iyo weliba kuwa danyarta ah ee waalidkood aanu awoodin inay markaasi ka farxiyaan oo ay markaasi ciidsiiyaan aad bay umahadsan yihiin dhammaan inta ka qeyb qaadatay barnaamijka ciidsiinta ee tv-ga dalsan garoowe sidoo kale waxaa halkan ku sugan waalidiin kala duwan kuwaasi oo markaas farxadda la qeybsanaya caruurtooda isla markaasina guddoomaya ee dharka ay ugu talagaleen walaalaha muxsiniinta shirkadaha kala duwan iyo weliba tv-ga dalsan garoowe oo isagu barnaamijkaasi isu taagay isla markaasina isu keenay intan oo caruur ah isagoo doonaya in uu kaga farxiyo ee mataqaanaaye dhar iyo agabyo kala duwan oo la doonayo inay ku ciidaan hadduu allaha awoodda la raali ka noqdo waxaa bilaabmi doona wejiga labaad iyo weliba wejiga saddexaad ee barnaamijka ciidsiinta tv-ga dalsan waxa uu doonayaa inuu soo dhoweeyo cid kasta oo doonaysa inay barnaamijkaas ka qeyb qaadato waxaana uga mahadcelinayaa mataqaanaaye dadkaas ama cid kastoo doonaysa haddii ay noqon lahayd kambaniyo haddii ay noqon lahayd shakhsiyaad intaba wuxuu uga mahad celinayaa inay ciidsiiyaan caruurta agoonta ah iyo kuwa danyarta ah ee aan awoodin inay farxaan ee islamarkaasina waalidiintood aanay u awoodin inay ka farxiyaan dhegeystayaal warkii duwaraad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waan agintaa
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel